halkani waa webiga jubba ee mara degmooyin ka tirsan gobollada jubbooyinka iyo gedo balse goobtan ayaa ah goob taariikhi ah waa tuulada barkebley oo baarir kaga toosan soddon iyo saddex kilomitir dhanka waqooyi waxaana mara webiga jubba tuulada markebley nawaaxigeeda ayaa waxaa lagu xasuustaa markabkii ay la socdeen ciidamo iyo shaqaale caddaan ah oo halkaasi ku burburay sanadka markuu ahaa kun siddeed boqol lixdan iyo shantii oo ah muddo haatan laga joogay ilaa boqol iyo lixdan sano sida ay noo xaqiijinaya xogaal ah markabkaasi ayaa sida la sheegay waxa uu ka yimid dhinaca badda ee magaalada kismaayo waxaana uu webiga kaga soo dhacay deegaanka goobweyn ee gobolka jubbada hoose oo ah halka biyaha badda iyo webiga ay isaga darsamaan halka uu ku socdayna ilaahay hadda si rasmi ah looma oga inkastoo dadka qaarkii ay siyaabo kala duwan uga hadleen daktar adnuurta cabduqaadir sheekh cabdiraxmaan oo ah dhakhtaraad ka soo jeeda magaalada baardheer muddo ka badan ilaa konton sannana ku howlaneed arrimaha caafimaadka haatanna ku nool dalka swiden islamarkaana la socotay taariikhda markabkaasi iyo xaaladdiisi ayaan ka waraystay xaaladda waxa uu ahaa markabkaasi iyo ugu dambayn halka uu ku dambeeyey doctor sina nuurta ayaa sheegtay in markabka xilliga u burburay ay ahayd taariikhdu kun siddeed boqol lixdan iyo shantii xilligaas isticmaalka ingiriiska iyo talyaaniga ayaan joogin magaalada baadheer balse talada baadheere ayay sheegtay inay gacanta ugu jirtay guddi culimo jameeco ah oo uu madax u ah xilligaasi allaha u naxariisiye sheekh maxamed aadan keerow bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa idin salaamaya dhammaan dadkayga qaaligaygu ah markaan u guda galo taariikhda maxaydka markabley markabkii ku baaba-ay wuxuu ahaa markab la yidhaahdo wolf wolfo ayaa la dhahay markabka magaciisa wuxuu ahaa nineteen eighteen sixty fivekii kun sideed boqol lixdan iyo shantii ayaa nin dalmareen ah oo la yidhaahdo volken volper deken ay oo la socdo nin dhakhtar ah oo cadaan ah isagane oo doctor linka la dhaho labadaas nin ayaa waxay kasoo baxeen kismaayo webiga ayay soo raaceen waxayna u socdeen ilaa webiga meesha uu kasoo bilowda inay tagaanay rabeen ay u socdeen meeshan markay soo gaareen markabley markaas dambaa loo bixiyey oo markabka meesha uu ku degay oo meesha lamadeedka ay noqotay oo maxay ciid noqotay mataxile ayaa la dhihi jiray meeshaas tuulada magaceeda dadkii meesha deganaa ayay nimankii koley ay maxayten iskhilaafeen oo dadkii deganaa deegaanka ahaa iyo dadkii markabka saarnaa isdagaalay oo maxayten waxay ula imaadeen takabur iyo gumaysi camal ma aqaan calaa kulli xaal dadkaasaa dileen waxaa la dilay labadii nin ee cadaanka ahaa dadkii kalena waa la badbaadiyey waxaana loo qaaday kismaayo oo markaa ingiriiska haystay ayaa loo qaaday oo lagu celiyey marka xilligaas waa kun sideed boqol lixdan iyo shantii waay waata doctor nuureed nuurta xilligii sheekh maxamed aadan kheera sheekh maxamed aadan kheera waa joogay oo maxay tahay markaas waktigiisa xilligiisa ahayd oo waa xilligii jameecada baardheer uu sheekhaas maamulayay xilligii jameecada baardheer waa sheekh maxamed aadan kheera oo magaalada joogay oo maxay tahay xukunka haystay waa tahay markaasi magaalada baardheer ayaa haystay macnaha ma isticmaalka talyaaniga ingiriiskeebaa haystay markaa baardheere isticmaar talyaani ingiriis midna ma joogin markaas kismaayo maxay ingiriiska joogay baardheerana sheekh maxamed aadan kheyr oo jamaacada haystay oo oo maxay xukumayay kabacdii kole imaadeen waxaas waa tahay labadaa nin ee badmareenka ah ee meesha lagu dilay yaa dilay ma soomaali baa dishay mise dad kale soomaaliya dishay soomaalida deegaanka aheedaa dishay weliba deegaanka meesha ah oo markabka ugu degay dadkii iska lahaa ayaa aad dileen oo kole ay maxay to waxay ula tageen inay gumaystaan iyo takabur iyo waxbay koley maxay tu wala imaadeen saasay labadii nin cadaan kale ku dileen inta kalena lagu soo badbaadiyay ayagana meedkooda kismaayo loogu qaaday
waa tahay markaa ma lais odhan karaa markabka xilligaasi meesha marayay dadka qaarkii waxay yidhaahdaan dagaal ayuu u socday oo ciidamo talyaani oo haystay magaalada luuq ayuu ku wajahnaa warkaasi maxaa ka jira
macquul waaye sababtoo ah webiga waxay usoo raaceen oo ilaa ay ugu socdeenba meesha koley ayaga maadaama ay ahaayeen dad dalmareen oo maxay taen waxay rabeen inay acceleratorys ay ahaayeen dhulkana inay maxayto galaan oo ogaadaan oo taariikha ka baaraan meel walba ay maxay taen sii raacaan oo raacaan meeshii la degi kara fiiriyaan waxaasoo dhan taarikh ay raadinayeen lagana yaabay inay u socdeen markaas dagaalkaas inay ka qayb galaan oo maxay taen abooyasi gaalgarab siiyaan maxay to dadka meesha ku dagaalamaya
waa tahay marka markabkii dabcan hadalkaasi u dhacayo maadaama lamaadeed iyo arrimo dabiici ay ka hor yimaadeen halkaasi wuu ka dhaqaaqi wayso sidaa maaha
ha meeshu ka dhaqaaq waayay markii waxay ku faafeen inay dadkii dhex galaan oo ay dadkii maxay ku waxay ula tageen waxaana raalli kaceen gaalo cadaan oo u timid haddii waa garanaysaa iyo da- iyo- iyo dadkii meesha deganaa kolley saasaa laisku dagaalay saasaana maxay nimanka ay ku dileen falaaran isticmaali jirin waagaas waa ogta dadka maxay qori iyo xabad iyo lama aqoonine marka saa labadiina markay dileenna kuwii kale waa la badbaadiyey dhinaca kale ee wararka qaar ayaa waxay sheegayaan oo dad kale oo aan la xiriirnay in markabka uu ka yimid dhinaca magaalada kismaayo oo badda looga soo diray dhinaca goobweyn een, isla markaana ay gacanta ku dhigeen een, ama niman hubaysan oo soomaali ah markii uu maraya markabli uu markabka dhaqaaqi waayey taariikhdan waxay ka dhigayaan inta u dhexaysa kun sagaal boqol afartan iyo sagaalkii oo kale oo xilligaasi magaalada baadheere ay maamulayeen ingiriiska oo kale
taariikhda taariikhda waa kun iyo sideed boqol lixdan iyo shantii oo xilligii sheekh maxamed aadan kheyr bardheer joogay waay sidoo kale dhaktar cabdulqaadir shariif manuur oo ka mid ah aqoon-yahanada ka soo jeeda magaalada baadheer haatanna degan dalka maraykanka oo aan wax ka weydiinay waxa uu kala socdo taariikhda markabkaasi ayaa sheegay markabka inay lahayd dowladda jarmalka ninka markabka wadayna uu u dhashay dalka jarmalka kaasoo la odhan jiray dhergal shaqaalaha la socday ayuu tilmaamay inay ka kala socdeen waddamada jarmalka afrikaan iyo bortuqaal xilligaasi dhacdada ay dhacdeen ayuu ku sheegay inay ahayd sanadka markuu ahaa kun sideed boqol lixdan iyo shantii cabduqaadir ayaa waxaa intaasi ku daray in saddex arrimood laga sheego xaaladda markabkaasi sida inuu qallimay in ciidamo deegaanka ah oo qaab qabaa'il u abaabulin ay weerareen iyo ciidankii nasiib buundo oo jubbooyinka haystay ay weerareen dhinaca kale nabadoon diiri ow xaashi oo ka mid ah odayaasha magaalada baardheer oo aan wax ka weydiinay waxa uu kala socdo markabka burburay ayaa qaba markabka iyo ciidamadii la socday oo ah gubaystihii ingiriiska inay duulaan ku ahaayeen degmada luuq oo xilligaasi ay maamulayeen isticmaalkii talyaaniga islamarkaana uu ka dhexeeyey loolan xagga awoodda markii ay gaareen nawaaxiga tuulada markabley ayuu sheegay markabka iyo shaqaalihii la socday inay la kulmeen xaalado dabiici ah sida webiga oo ka yaraaday halkaasi iyo dhulal lamaadeed ah oo ay ku hareersanaayeen buuro arrimahaasi oo isbiirsaday ayaa loo aanaynaya ayuu yidhi in halkaasi ay ku go'doomaan markabkii iyo ciidankii la socday taasoo maalmo kadibna sababtay maleeshiyaad hab qabaa'ilu abaabulun in ay laayeen qaar ka mid ah ciidankii iyo shaqaalihii la socday markabka
kismaayuuna ka yimid dek- dekedda kismaayuu ka yimid webigan goobweyn buu soo raacaa markuu meesha ayadaa marahayo yuu ku jaba halkaas haasu ku basbeela talyaanigii luuq fadiyuuna u socda markay ummadda
marka markabkaas ma ciidamo ayaa la socday ciidamaha la socdo saham buu ahaa saham buu ahaa oo in halkaas uu ku duulo wuxuu raba talyaanigu rabay inuu ku duulo haa markabka marka dadkii saarnaa xaggee u dambaysay waa ku meeshay ku qaribmeen hal qofa kama fakan warar waxaa jira dadka qaarkii hadda ka hor odayga cabdulaahi mayow oo kale uu ka mid yahay markii markabka meesha uu ku jabay yaa nimankii cadaanka saarnaa meesha lagu weeraro oo lagu galay oo igu yiri niman shuftaa heshay waxaas arrintaas bal ka waran waktigaas shufta ma jirin ma garat gaalka cad waaba loo sujuudaayo waktigaas waana laga baqaayo casri baa la rabaa moogta haddii wax laguu sheego waxaa waxbaa lagu kaalmaysaaye moogta ninka targalka sarwaalka ninka qabo targal baa la dhihi jira ma garat gabadha saabuuntaan udgoyso oo magaalada ka lagu- ka- magaala magaala gabadhay kasoo xarbayso oo saabuun cadar baa la yidhaahdaa la marsan jiray waxaa la dhihi marka waktigaas wakti dagaal iyo wakti magaciisa midna ma ahayna dadku dad iska jaahil oo wuxuu ahaa maaragtay eh, eh, waxyaalahaas iyo wax u eg midna ku jiro dadkaan iimaan kala ma ahayn talyaaniga goormuu soo galay een, dalka gaar ahaan magaalooyinka hadda een, baardheeri iyo luuq oo kale iyo dhulkaas iyo kismaayo goormuu yimid
waxaa waaye talyaanigu horta talyaanigu talyaanigu wuxuu xukumi jiray soonahan baar dheere iyo haddii la idmaya luuq iyo dhulkaanu xukumi jira talyaanigu ma garata ingiriiskana meeshaan la yidhaahdo sarinday waad aragtay waa tii gaalka ilyan aha lagu dil ingiriiskana kismaayo iyo nawaaxigaan oo dhulkan geli u haystay ma garat dhankaanba iyo luuq iyo baar dheer oo dhunka hulkaanana waxaa haystay talyaani ma garat markii dagaalku u dhacay dagaalku markuu dhacay oo gaalkii haddii ilaahay maayo hilyan ahaan la dilay oo dagaalka u dhacay oo baashaan uu yimid oo ingiriiskii baa soo duulay markii hilyan la dilay oo maraxaan waa kan gacanta ku dhilay oo yidhi nimankaan maaragta yidhaahdo waadeen baa dilay maogta hilyan maogtahay adeerkay jaamacsala nin la yidhaahdaa ku jiray oo dhowr iyo labaatan nin oo la dilay buu asagu ku dhex jiray oo dhiiggii ka daatay baa xalooshiisa ka daatay oo saas isu caaliyay ma garan markii uu soo duulay talyaanigii baardheer waa laga qabsaday xagga luuq buu isla aaday askartiisii xaggay isugu dhulatay ingiriiska bahalkaanuu soo dira ma garan sahan buu ahaa wuxuu soo fahminayay bal maaragtay weligaan in la mari kariyo in kale marka meeshaan markab ley oo xiiminto oo dhagax miran uu intagii buu dhagax ku dhaca ma garan biyo xooglana waa socdeen maogta biyuhuna dee xaggay u socdeen maogta koonfurkay u socdaan weligii maog marka dhagax waa ku dhacay halkaasuu ku dhintay rag aan badnayn baa ka soo baxay raggii aan kasoo baxayn kasoo badnayna soo baxayna waxay imaadeen sirinlaylay imaadeen xaggan waxay mareen maaragtay loo qaaday salag lay mareen xaggaasa kismaayo iyo bu-aale dhankaasaa loo laakiin raggii xoogiisi waa dhammaada markabkii uu ku dhammaada marka markabkaas ujeedadiis waxay ahayd ciidamo ingiriisa watay waxay u duulaan taga degmada luuq oo markaas ayada u talyaaniga haysta haa luuq bay u socdeen luuq mada balse xilligan la joogo waxa keliya ee laga arkayo marka aad booqatid halka webiga uu ka mara tuulada markabley ayaa ah qayb yar oo ka hartay burburka markabkaasi magaca markabley oo caan ka noqda dalka gudihiisa iyo dibaddiisa taariikhdana kaalin weyn ka galay ayaa loogu magacdaray goobo muhiim u ah bulshada sida hotel markabley raadiyo markabley dugsiga sare markabley xarumo caafimaad iyo ururo samafal dowladdii hore kacaanka ayaa kun sagaal boqol siddeetan iyo lixdii daraasaad ay ku samaysay goobtii uu ku burburay markabka ee webiga jubba ayaa ku dhawaaqay in goobtaasi laga dhigo mashruuca biyo xireenka markabley si loo soo saaro koronto badan oo guud ahaan dalka gaarsiisa iyadoo mashruucaasina ay maalgelin looga helay dalka talyaaniga ee hay-adda kaalmada maraykanka ee u s aid samaynta biyo xireenka baardheere iyo mashruuca kaabayaasha biyaha ayaa waxa uu ka koobnaa biyo xireen ujeeddo badan laga lahaa kaasoo cabirkiisu ah qiyaas ahaan lix boqol oo mitir oo dhirir ah iyo todobaatan iyo shan mitir oo joog ah si uu u maamulo qulqulka biyaha webiga jubba sidoo kale in laga dhaliyo quwadda korontada ee biyaha laguna xakameeyo daadadka iyo fatahaadaha mashruuc ayaa waxaa sidoo kale ku jiray dhismaha xanaan waraab iyo mid biyo shuur ah kuwaas oo qiyaas ahaan loogu talagalay in laga hirgeliyo dhul dhan shan kun oo hektar isla sanadkii kun sagaal boqol siddeetan lixdii madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliya maxamed siyaad barre wafdi uu hogaaminayo oo booqday magaalada baadhir ayaa islamarkii waxay booqasho ku tageen halka loo yaqaan markabley oo ahayd goobtii markabka uu ku burburay balse hirgelinta mashruucaasi oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba si weyn looga hadlayay ayaa waxaa saameyn ku yeeshay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya ee kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii axmed cumar saalixi baardheere